أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجاد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa duhur khamiis ah taarikhdan waxay ku beegan tahay labaatanka bisha dulqacada sanadka kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena kuwooda ugu waaweyn dowladda iiraan ayaa si jeesjees ah ugu jawaabtay hadal ka soo baxay salibiyadda maraykanka xilli uu weli qabsoomi layahay kulanka wadahadallada labada dhinac ee bakistan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo bakhti iyo dhaawac ay ku noqdeen kufaarta iyo murtadiinta oo ka dhacay wilaayada shabeellada hoose iska hor imaad xooggan oo u dhexeeyey shacab difaacanayay hantidooda iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa ka dhacay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho khilaafka u dhexeeya dowladda salibiyadda ah etoobiya iyo suudaan ayaa sii xoogaysanaya iyadoo maleeshiyaadka dacmu sariic lagu eedeeyey in ay weeraro ka soo qaadeen saldhigii ku yaalla gudaha dalka etoobiya kataa'ib al ikhbaariyah ayaa baahisay qaybta tobanaad muuqaallo lagu soo bandhigay howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ka wadaan wilaayaadka islaamiga wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa soo bandhigta askar toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta munaasabad ay fasax ku galayeen ardayda macadka imaamu sakhaawi ayaa ka dhacday degmada ufurow ee wilaayada baay جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu door karoona haatanna kusoo dhowaada warkii dunidoo dhammaystiran dowladda iiraan ayaa si jeesjees ah ugu jawaabtay hadal ka soo yeeray dowladda salibiyadda ee maraykanka xilli weli uu qabsoomi layahay kulanka wadahadallada labada dhinac ee bakistan faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen abushayba madaxweynaha dowladda silbiyadda maraykanka donald trump ayaa saadaaliyey in dagaalka iiraan uu si deg deg ah ku dhammaan doono iyadoo tehraan ay tixgelinayso soo jeedin nabadeed oo maraykanka uu soo bandhigay ilwareedo ayaa sheegaya in soo jeedintu ay si rasmi ah u soo afjari doonto khilaafka iyadoon la xalin shuruudaha muhiimka ah ee maraykanka ee ah in iiraan ay joojiso barnaamijkeeda nuukleerka oo ay dib u furto marinbiyoodka hormuus afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa sheegay in tehraan ay soo gudbin doonto jawaabteeda halka xildhibaan ibraahim razai oo ah afhayeenka guddiga siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga qaranka ee baarlamanka uu soo jeedinta ku tilmaamay rabitaan ka yimid dhinaca maraykanka oo aan xaqiiqo ahayn waxay rabaan inay heshiis gaaraan waxaan yeelanay wadahadallo aad u wanaagsan afar labaatankii saace lasoo dhaafay waxaan suurtagal ah inaan heshiino ayuu trump saacadii lasoo dhaafay u sheegay saxafiyiinta isagoo xataa ku daray in si deg deg ah ay u soo afjari doonaan colaadda trump ayaa si isdabajoog ah u soo bandhigay suurtagalnimada heshiis lagu soo afjarayo dagaalka balse ilaahi hadda wax guul ah lagama gaarin labada dhinac ayaa weli isku khilaafsan arrimo kala duwan oo adag sida arrinta nuukleerka iiraan iyo xakameynta marinbiyoodka hormuus ilwareedo dhinaca bakistan ah iyo ilo kale oo la socday dhexdhexaadinta ayaa carbaabay inuu jiro heshiis hordhac ah oo ka kooban hal bog kaasoo suurtagal ah ayay yidhaahdeen in lagu gaaro heshiisa deg deg ah oo lagu soo afjaro khilaafka xogtu waxay intaasi ku dartay in heshiiskan la fulayo ee hordhaca ah kadib ay bilaaban doonaan wadahadallo lagu furayo maraakiibta ku xaniban hormuus laguna qaadayo cunuqabateynta maraykanka ee iiraan islamarkaana lagu dejinayo xanibaadaha barnaamijka nuukleerka ee iiraan gudoomiyaha baarlamanka iiraan moxamed baaqar khaalibaaf ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada ku jeesjeesay wararka sheegaya in labada dhinac ay heshiisa ku dhow yihiin isagoo luuqadda qalaad ee ingiriiska ku yiri erayo af soomaaliya ku noqonaya io aamin howlgalku u fashilmay khalibaaf ayaa sheegay in wararka noocan oo kale ah ay la mid yihiin marin habaabinta uu wado maraykanka kadib markii uu ku fashilmay inuu furo marinbiyoodka hormuus saamaynta dhaqaale ayaa sii kordhaysa iyadoo qiimaha shidaalka uu ku rusii kacayo islamarkaana xisbiga jamhuuriga ee maraykankuna uu wajahayo cadaadis siyaasadeed ka hor doorashooyinka koongareeska si kastaba ahaatee madaxweyne trump iyo maamulkiisa ayaa afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay si joogto ah u bedelayay mowqifkooda ku saabsan dagaalka iiraan mar waxay sheegayaan in xabad joojin ajilacsan ay jirto oo howlgallada militari dhammaadeen marna waxay ku hanjabayaan duqeyn cusub oo ka dhan ah iiraan inay geysan doonaan isbeddelka joogtada ah iyo fariimaha iskhilaafsan ee maamulka trump ayaa sababay jahwareer sii kordhaya iyadoo istaraatiijiyadda maraykanka ee marinka hormuus ay si deg deg ah isu beddelayso saacadba saacadda ka dambaysa falanqeeyo soo xigtay wakaaladda wararka associated press ayaa sheegay in maamulka trump ay dhibaato ku haysato fariinta uu gudbinayo maadaama dagaalka uusan ahayn mid si wanaagsanna loo qorsheeyey sidoo kale falanqeyahani wuxuu intaasi ku daray in trump uu hadda isku dayayo inuu ka hortago in dagaalka uu dib u bilowdo maadaama siduu rabay ay noqon weyday islamarkaana shacabka maraykanka uusan ka haysan taageero badan safar la filayo in trump uu ku tago shiinaha ayaa isna loo arkaa mid weeqi kara awoodda maraykanka maadaama laga yaabo inuu shiinaha weydiisto gacan si loo xaliyo dhibaatada marinka hormuus faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo bakti iyo dhaawac ay ku noqdeen kufaarta iyo murtadiinto ka dhacay wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay qarax la beegsadeen kolonyo isugu jirtay kufaarta iyo murtadiinta ku socdaalayay afaafka hore degmada awdheegle dhaawaca waa saddex askari oo isugu jirta hal askari oo yugandheys ah iyo laba askari oo murtadiin ah sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ahaa oo mooto la socday kana baxay deegaanka mubaarak kuna sii jeeday degmada awdheegle dhimashada waa laba murtad dhaawac waa hal murtad gubashaduna waa hal mooto dhanka kale wilaayada baaya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta maaya fuulka ah ee magaalada baydhabo waxaana dagaalkaas la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale qarax ciidamada mujaahidiintu ka fuuliyeen magaalada baydhabo ayaa lala beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaana dhawaqa qaraxa laga maqlayay xaafadaha magaalada baydhaba wararkii ku saabsanaa howlgalladaha ayaanu halkaas kaga gudbaynaa dhegeystayaal iminka iyo iska horimaad xoogan oo u dhexeeyey shacab hantidooda difaacanayay iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa ka dhacay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho walaalkan casiim carafaad ayaa faafahinta warkaan inoo sii ambaqaadaya wararka ka imaanaya degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in weerar culus lagu qaaday maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya gaar ahaan kuwa ku caanbaxay dhulboobka rag hubaysan oo guryahooda la boobay ayaa dhowr jaha ka weeraray maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan xaafadda warlaliska ee degmada dayniile goobjoogayaal ayaa sheegay in isku horimaadkan uu yimid kadib markii dadka deegaanka ay is-abaabuleen oo qoryaha karneelada ah ee karbaha laga rida ay ku weerareen isku imaatan ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta ah jabaqda rasaasta ayaa isqabsatay inta badan xaafadaha warlaliska ee ku yaalla guryaha ay boobayeen maleeshiyaadka murtadiinta walaalow warlaliska waxaan weligeyba waxaan weligeyba aanan waqaana maqlin oo aan arkin anigu shacab baan ahaye anoo waddada maraya xabad meesha igula qabsatay waxaanan weligeyba arkin baa ka dhacaya caawa muxuaha waddada warlaliska niyow hadda kolley anigu hadda waxaan sheegi karaa on keliya in xabad isku ridahayo hebel hebel baa dagaalamaya ma dhihi kara balse laakiin waxaa dagaalamaya niman hub waaweyn wata niman hub waaweyn wata wada laisu adeegsanaya mid aan weligey maqlayba ma aha wax dhacaya hataa hataa baasuuka laga riday waddada warlaliska oo waxaan arkay u gudbay dhinaca maaragtay tabeelaha oo markii dambe adigu markuu daqiiqad iyo uu maqnaa hataa neydiisi yeerays walaalow walaalow anigu khasaare aan xaqiijin kara ma jirto meel anigu aan marayay oo anigu gabaad aan ka dhigtay oo geedo caligaroobyo ku dhex yaallay oo aan dhex seexday laamihii caligaroobkaasa korkay kusoo daateen oo sidii ay la gubay oo kale muxuu ahaa muxua laamihii caligaroobkaasa lagaga dhigay anigu oo hadda beerka dhul beerkan dhulka ku hayaa maya xabadda marna way istaagaysaa marna way bilaabanaysaa xabadaha dhacaya iyo wax la isu adeegsanaya bambada la tuuraya iyo wax yeeraya caawa meeshan wax ka yeeraya waxaan weligey maqlay ma aha aniga ma dhihi karo khasaaraan kor taaganahay ma dhihi karo naftayda keliya ayaan kor taaganahay naftaydaan badbaadsanaya meel aan wax ku sheego ma arko laakiin xabadaha gaduudkooda markay dhacayaan hataa rasaasta gaduudkeeda hataa waa ujeedaa balse laakiin anoo dee warmoogeska ah oo iska lugeynayo meesha maraya xabadday igula qabsatay anigu laakiin wax dhacaya anigu caawa wax meesha korkayga ka dhacaya waxaan weligay arkay oo ama aan maqlay maba aha hoobiyaal waa ka waaweyn yihiin wax lasu adeegsaday hoobiyaal waa ka waaweyn yihiin dhanka kale kooxaha mucaaradka ee la baxay golaha sabata bixinta ayaa reer muqdisho ugu baaqay banaanbax ka dhan ah dhulboobka kooxda ridada ay ka wada degmooyinka gobolka banaadir shariif sheekh axmed iyo xasan cali kheyre ayaa shacabka muqdisho ugu baaqay in maalinta axadda ay iskugu soo baxaan waddooyinka muqdisho ayna ka dhiidhiyaan dhulboobka dadka waxaan ugu yeeraynaa maalinta axadda soo socota oo bisha toban ay tahay tobanka meey in loo soo baxo si loogu gargaaro dadka la dulmiyey hoygooda laga barakiciyey bannaanka tuban iyo kuwa guryahooda dulumka lagu qaatay in ayaguna ay soo baxaan dadkuna ay soo baxaan qodobka saddexaad waxa waaye dadka halkan taagan waxay diyaar u yihiin mudaaharaadkaas inay hogaamiyaan inay hogaamiyaan oo iyagu dadka ay horgalaan oo goobaha mudaaharaadka uu ka dhacaayo ay tagaan nidaamkan wakhtigiisu waa dhammaaday dulmigiisi xaddhaaf uu noqday qofkii isku daya inuu shacabkaas dhibaateeyo ha ku xisaabtamo in lala xisaabtami doono oo aan looga haraynin waa inuu ogaadaa dadka dhallinyarada ah ee mustaqbalka leh haddaan mudaaharaad lagu oggolayn oo guriga addugrad aan lagu oggolayn oo aan waxbarasho lagu siinayn oo koronto aan lagu siinaynin dowladnimadii waxay u taagantaha macnaheeda lama yaqaan sidoo kale magaalada muqdisho waxaa ka socda baraka aad u xooggan oo ay saameynayaan dadka rayidka ee guryahooda la boobay waddooyinka caasimadda muqdisho ayaa lagu arkaya qoysas gaadiid xamuul ah ku guuraya waxayna sheegeen in xilli roobaadkan ay halis ku wajahayaan bannaanada muqdisho
maanteena aniga cagafii soo gaartay taasna waxay ii noqotay niijab weyn iyo qalbijab maadaama meesha ahayd horiga wax kusoo bartay dugsiga hoose dugsi dhexe dugsi sare ilaa heer jaamacadeed oo gabagaba ah tanna waxay u noqotay niijab weyn mana ka filaynin madaxweyneheena xasan sheekh maxamuud inay tani anay soo gaarayso aad iyo aad u xumahay maantana si saa'id uu niijabsanahay maadaama gurigii shan iyo labaatan sano ilaa konton sano ku nooleen laygu dhalay waxbarashada heer sood heer hoos ilaa heer dhex ilaa heer jaamacada ku dhameeyey tanna aadan noo nii jibisay aniga macala familkeyga gaar ahaan aniga koox hurdada soomaaliya ayaa shaqa maalmeed ka dhigatay dhulbaabka xoogan ee ku haysa shacabka maatada ah ee ku dhaqan gudaha iyo duleedka magaalada caasimadda ee muqdisho shukran akhwana cazaam khilaafka u dhexeeya dowladda itoobiya iyo suudaan ayaa sii xoogaysanaya iyadoo maleeshiyaadka dacmu sariic lagu eedeeyey in ay weerar ka soo qaadeen saldhigyo ku yaala gudaha dalka itoobiya marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya dowladda suudaan ayaa shaacisay inay u yeertay safiirkeeda u fadhiya adisaababa ah kadib markii ay itoobiya ku eedeysay faragelin toos ah oo ay ku samaysay gudaha dhulkeeda xukuumadda kharduum waxay itoobiya iyo imaaraadka carabta si wadajir ah ugu eedeysay inay ku lug leeyihiin weeraro loo adeegsaday diyaarado doronis ah oo lagu beegsaday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee khartuum muxiidiin saalim oo ah wasiirka arrimaha dibadda suudaan ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in safiirkooda adisababa asiin ibraahim loo yeeray sabab la xiriira gardarada weerarka daroon ee imaaraadka iyo itoobiya kusoo qaadeen buu yidhi garoonka khartuuma caasim cawad cabdilwahaab oo ah afyaheenka rasmiga ah ee ciidanka suudaan ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay kasoo duuleen garoonka magaalada bahirdaar ee itoobiya islamarkaana fuliyeen weeraro cadowtooynimo ah oo ka dhacay gudaha hawada suudaan sida uu sheegay wuxuu intaas ku daray in diyaaraduhu beegsadeen goobo militari iyo rayida oo uu ku jiro garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee kharduuma difaaca cirka ayuu sheegay inuu soo riday mid ka mid ah dolooniska toddobiyo tobankii maarso baaritaan lagu sameeyeyna lagu ogaaday inay leedahay imaaraadka lagana isticmaalay gudaha itoobiya weerarkan ayuuna ku tilmaamay gardarro toos ah oo kalan ah madax bannaanada suudaan kana aamusi doonin shukran walaalka marwan kataa'ib al ikhbaariyah ayaa baahisay qaybta tobanaad muuqaallo lagu soo bandhigay howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga walaalkan yaasir maxamed ayaa faafaahinta warkaas inoo sii ambaqaadaya filimkan oo saacadihii lasoo dhaafay uu baahiyey kanaalka wararka ee kataayib al ikhbaariyah ayaa ah qaybta tobanaad muuqaalo taxana ah oo maalmihii lasoo dhaafay uu baahinayay kanaalka wararka ee kataayib al ikhbaariyah kaasi oo lagu soo bandhigay gurmadka la gaarsiinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya muuqaalkan cusub waxa uu kanaalka wararka ee kataayib ku soo bandhigayaa gurmud raashin qaybin ah oo uu guddiga gurmudka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada hiiraan filimka ayaa waxaa ka soo muuqanaya raashin qaybin ay ka faa'iidaysanayaan boqolaal qoys oo ku kala dhaqan degmada ceel cali iyo deegaanada booco iyo helo bannaan kuwaasi oo la siiyey raashinka noocyadiisa kala duwan gaar ahaan cuntooyinka asaasiga ah ee bulshadu sida weyn u isticmaasho muuqaalka ayaa waxa uu si qoto dheer u muujinayaa dareenka farxadeed ee dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta sidoo kalena sheegay baahida ay u qabeen deeqda la soo gaarsiiyey iyagoona mahadnaq ballaaran u jeediyey guddiga gurmudka abaaraha
bismillahi raxmaan raxiim ilaahay ku mahadsan ibraahin cumar colaad ayaa la yidhaahdaa insha allahu tacaala ilaahay aan ku mahadsan walaayada islaamka waxay noo keentay raashiin sokor bariis bur saliid ilaahay aan ku mahadsan mujaahidiintana ajir iyo axsanaad allah ka siiya magacayda maxamed cali xuseen oo deegaanka ceel cali deggan xarakada raashiin bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid ayna siisa waa ku mahadsanta ilaah aanu ku mahadsan
أحمد علي وايل islaamka inay korhan u qaado heshiin ayo gargar ayayna siiyeen ilaaha macadaas iskale axmed rabbilcaalamiin islaamka allah koraa noogu qaado dagaaladana allah naga jebiyo kulaalna waanu hayaa inuu allah roobna siiyo oo dhulka noo soo nolosha yeelo allahna ka baryigo بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو إيه شيخ عبد الرحمن أحمد أدواي كيمي تولد جعبه ولايدة وحاي نسيسي الراشين اينو كنتي ولايد انت هيساي نسو غارسيسي وانا كما سنتهي ولاله نسو ديبي او نسو غارسي ايغنا ما حدا وعلنينا وانا كما سين وحنا كعسنينا وح كلا انتو انت اسكويني انو سو رادين ددك ابار هايسو ابار اد وكلولا هايسو ولايدين وانا سو غارسيسي وانا كما هدينا ولايد اسلاميه annagoo joogna ila bannaan walaayada dawla iraado waa ku mahadsan yihiin raashinkay noo keeneen ayna soo gaarsiin mahad waa ka gaarto beddelkeedina beddel khayr qaba allah u geliyo waana mahadsan yihiin
sidoo kale waxaa filimka ka soo dhex muuqanaya kelimad uu jeedinaya sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga
ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala maxaa la rabaa ilaahay inaan u laabanno inaan toobad keenno istikfaarta aan badinno ayaa la rabaa oo istikfaarsanno gacanta ilaahana deeqda ee roob barakaysanna allahna siiyo intaas kadib dadka muslimiinta waa walaalo waa kal jasadi lwaaxid sida nabigeenna uu sheegay hal jir bay isku yihiin midda keentay walaalnimadaas iimaanka aan islaamnimadaas iimaanka walaal ku nahay in maanta xarakat shabaab almujaahidiin ay idiin soo gurmato oo raashin ay idinku deeqdo midda keentay waaye xarakadu waxay ka shaqaynaysaa mujaahidiinta ay ka shaqaynayaan masaalixda dadka muslimiinta ah dhibkooda dhibuu u yahay wanaaggoodana wanaag buu u yahay iyagoo tabartooda yar tahay on dhaqaalo badan haysanin idiin soo gurmadeen dadka dadweynaha marka waxaa laga rabaa muslimiinta ah calal aqal u duceeyaan oo ilaahay u baryaan ilaahay inuu guuleeyo gaalada dulmiga maarata lagu soo qaaday ee waddankeenna ku soo duushay iyo murtadiinta u adeegaysa oo kabaqaadka u ah in ilaahay subxaanad inuu dulleeyo in ilaahay loo baryo la habaaro mujaahidiintana loo duceeyo
wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta faahfaahinta warkaas waxaa inoo soo jeedinaya walaalkan saadaq muumin degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraanna waxaa lagu soo bandhigay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta waxaana askarigan taa'ibka ah lagu magacaabaa cabdinuur saalax xaaruun askarigan ayaa si gaar ah kaga tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ah qaybtooda milatariga waxaana uu ka soo howlgalay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya cabdinuur oo markii towxiidka loo qabtay kadib la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa xusay in soo dhoweyn wanaagsan uu kala kulmay wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan isagoona baaq toobadkeen ah u diray saraakiisha iyo askarta murtadiinta ah ee uu ka soo tegey magacayga cabdinuur saalax xaaruun waxaan ku dhashay degmada elkabaar haddaan deegaankii wardhabeel waaya marka nimankaas waxaan ku beeray laba kulaatan saddex bishii shanaad tababarkii waxaa loo ku jiray hiil shaqadii waxaa ahayd military asaa ciidankayga marka meesha military nagu tababarayeen waxaanan kun iyo sagaal boqol afartan iyo sideed nima ahayn kun sagaal boqol afartan iyo sideed nima ahayn gobolada kasta meel kasta laga soo arooriyay ma iyo maxay tiri isku jirin soomaali wax ka maqnaya malishanta soomaaliya marka alxamdulilah meesha tababarkan wax aan waliba tababarayay adiga marka caqabadooyin badan kala kulin bala salaad la-aanta balwada la iska cuna agtaada xeshiiska la iska soo fadhiisana lagu afuufaaya xanuun badan bakteeriya badan ka qaada meesha xanuunka badan ay ugu dhacay aninamaan bal isticmaal weligiis bal aan isticmaalna u ahay aan ahay ayaka marka dadkan qamradaha waxay caawaysiin xashiishkan waxay caawaysiin dhihi mahaan ani waxaan ka raacay madiina madiinaan ka raacay marka meelgeeti marleelaa leegu qoray kabacdi caasalaa leegu qaaday wax lee geeyey xilweyna lee geeyey walaal dadka ugu yaraan bila dadka la qoraya meesha laisku dabageynaya marka inta kadib adiga laba kuna wax yar dhiman marka noqonay kabacdi qoraalka la joojiyey tababarka meesha noogala furay ha bartaa tababarka noogala furay marka meesha intaas tababar ku jirnay alxamdulilah rabbil caalamiin haddana waa kasoo baxay aniga in ayaga aan la kaca aniga xamaraan tagay shaqalaana iska ahay aabahey ma degana hooyadeen ma degana qaraawe oo kolley ilma adeer korley iska degneed meesha haddan ugu yaraan afar bilood shan bilood aan gaari bilaa shaqa la-aan ahay askar meesha joogtay waxay igu dheheen iyo ciidankan isku soo raac alxamdulilahi markii meeshii aan lugaha aan la galay ka bacdi aan isdhahnayo meeshaan alxamdulilahi meel oo alxamdulillah ma soo gashay hadda walaayada islaamigaan joogaa buu aqablay maya maya maya maya ma looga yaaba in dib mar kale u laabto maya aado aado boqolkiiba boqol maasha allah aado aad aa liisoo dhaweeyey shalay aan imaaday xalay waa guri fiican iyo gol fiican helay saabta markan salaad dukayd kabacdi waa liisoo wada intaa lii keena alxamdulilah rabi alcaalamiin wax wanaagsanaa la kulma maasha allah meesha jir waxaan isleeyahay meeshaan boqol kiiba boqol aad o aad aa ladin soo dhaweynayaa xaba cabsi iyo diin ka baxa suubinina ninkii ama cabsi ay ku jirto meesha ama lagu dhibaataan ay ku taalla wax ku dhibaataynaya malahan ninkii oo alxamdulilahi meeshaas tagay waxaan farayaa in dib usoo laabtaan wallahi bilahi ninkii hadda bisha aan joogin kabacdi in meesha qorta as rabo aan aadaan ugu degaya wallahi boqol kiiba boqol ha iska dhaafaan wilaayaadka islaamiga ah waxaa si xiriir ah u soo gaaraya xubnaha toobadkeenayaasha ah ee ka soo baxaya safka cadowga allahna uu ku soo biiriyey safka muslimiinta mahadsanid saadaq ugu dambeyntiina munaasabad fasax ay ku galayeen ardayda macadka imaamu sakhaawi ayaa ka dhacday degmada furayo wilaayada baay bashiir abuu ayman ayaa faafahinta warkaas inoo haya macadka imaam sakhaawi ee lagu barto qiraa'aadka tobanka ah waxa uu faracyo kala duwan ku leeyahay wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya kaas oo ay ku xiran yihiin boqolaal arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho ku barta culumta qur-aanka wilaayada islaamiga ah ee baay macadkan wuxuu ku leeyahay ilaa iyo laba xarun xarunta labaad ee macadkan ee degmada ufurow dhowaan waxaa ka dhacday xaflad fasaxa sanna dugsiyeedka kun afar boqol toddobayo afartanka hijiri ay ku galayeen ardayda taasoo lagu qabtay howlka xafladaha ee macadka goobta ay ka dhacaysa munaasabadda waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin culimo salaadiin waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ardayda imaam sakhaawi ayaa fasaxan ku galayay gebagabada fatradii labaad ee macadka ee degmada ufurow ugu horeyna ardayda waxa ay soo bandhigeen qayb ka mid ah culumta ay ku barteen macadka عرف لي المد الواجب المتصل وما قدر مده هو أن يكون حرف المد والهمزة في كلمة واحدة وقدر مده خمس حركات شكرا جزيلا لك ما حكم الراي في كلمة منهمر حكمها الترقيق لماذا ترقق لأنها راء ساكنة وقفا وقبلها كسر أصلي اذكري مخرج الراء الراء تخرج من مخرج النون إلا أنه أقرب أي أدخل إلى ظهر اللسان يقول رادي عافو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة لما على قريئه أن يعلمه suldaan cabdilwaaxid macali xasan suldaanka guud ee beesha luwaay oo goobjoog ah xafladda ayaa si gaara ula dardaarmay ardayda ardayda maydaata dad deegaanka iyo dad kale kor kukooy ba jiraan tuulooyinka lagu kooy deegaano kale lagu kooy siisan ka sabartan siin do-ayana insha allah ilaahay ilmigeena cafaa ka weel ilaahay ilmagana hasan bara ilmo kheer gabana allah hasan siiyo maysiinka do-ayana in isan walbarataan dadabeesu laku dhiibahay walbarashada diidan ilaahaysan waafajiy laakiin in isan weel unumay kala fadaane imaamu sakaawigii ufurowlaka qobode walaylisan bara iisan xafidaan reer ufurowna intama in ku faa'iidaysadaane nicmadan ilaahay la sii si sheekh abshirba hadda insheanay in sheegay in ilaahay inka mahdiyaan oo ilaahay inka shukriyaan macallimiin badanoo intuu ku qalin jibiidiya may fadaane in meelo kale wal dadka baraan oo araan imaamu sakaawi ufurow ku qalin jibin araan allahu akbar intii ay kelimaad ka socdeen wuxuu maamulka macadka imaam sakhaawi soo bandhigay su'aalo dhex taalaha oo aalmarina lagu guddoonsiinayey waalidiinta goobjooga ahaa goobta hooyooyinkayaas ku leh qur-aanka meegaas aydood hag orortay oo xarfu shiin ku bilowdaaya meega aydood shiin ku bilowdaas afaru heesheg shahru ramadaan shahid allaahu shaakira liancumi sharca lakum min addiin sasah yanshadi lamadii dolar ku wareejiya umaadhan gibirtaas ku wareejiya lamadii dolar waalidiinta haknagad haddana rega waaya su'aalin waliba sheegasaana rega yuu macad alimaam sakhaawi farc jay ufurow ama la fuuri sanadka maalinta ballo wali maraasi ahaan la isku fadaay regaas ku leh shaacir islaam sulum بسم الله إلى رأيك أويت
haddii aan iska dayo su-aaliyadaa jawaabtiye macad sakhaawi farac u furow may baa la furay rabiic alawal taariq lix kun afar boqol afartan iyo toddoba yowmuljimca ahayd waayahay bismillaah shaaciru lislaam dadaale su-aale boqolkiiba sagaal iyo sagaala ku jawaabi saas daraadyo waliba lena insha allahu usii jawaais talsiya
ugu dambeynna waxaa xafladda lagu abaalmariyey ardaydii kaalmaha hore ku soo baxay imtixaankii ay galeen dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale xaflado nuucan oo fasax ay ku gelayeen ardayda dhigata macadka imaam sakaawi siyaabo kala duwan ay uga dhaceen xarumaha macadkan uu ku leeyahay magaalooyinka jilib iyo buulafulay ee wilaayaadka islaamiga jubbadda dhexe iyo baay aad buu u mahadsan yahay walaalkeen bashiir muxiyidiin abu ayman warbixintiisaas ayaa warkeenii duhurnimo ee maanta u dambaysa tan iyo kulantideena dambe warkan la mid intaanu ku kulmi doonno sidaasi oo nabaadiino noola kulantee wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir